أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس السابع والعشرون الدرس السابع وثلاثون درسك الصدن التضبات في أحكام الإقرار إقرارتي أحكامتيس yaa ka saabsanyih iqraar qofka bini aadanka ee markii xaq laka sheegada xaga usagara nacam wal ilayusar iqraarkaas ahakaamtiis yaa ka saabsanyih darsigeen soddon iyo todobaad oo insha allahu tacaala geekun gala doogna fasulun haada kan fasulun kii walshal saara waay fi ahkaami liqraari iqraarti ahkaamtiis yaan fasilay igraarka luga ahaan may la reey al ithbaatu sugo waa la ree waa la sugo la ree waa la sugo mutlaq lithbaat sharc ahaanna may la reey ikhbaarun bixaqin alal muqiri inay qofka xaq sheega waayo oo iska garaaw naftiis iska garaaw shahaadada yaha ku horjeeda shahaadada may baa la reeyahin ikhbaar bixaqin lilghayr cala alghayr xaq qof kale ley ya kumarkaa tanagadaas xaq lankale ley ya kumarkaa tanagadaas qof kalena korsheyku kumarkaa tanagadaas laakiin iqraarka may waaha markaata oo ad nafta iska furaas waay in sheyka ad likiili ad cidayaas kaasa lere farqiga may waa lamadii oo ikhbaar waay shahaadadina ikhbaaru xaq le dhero kumarkaa tanagaduu iqraarkana laakiin may farqiga meelo oo makaansha oo yeeshal gedisan shaksiga calaa nafsihi yaa kumarkaa tanagday iqraarka shahaadadana may kumarkaa tanagday xaq oo lankela insugun laakiin lan heer shay aya kumarkaa tanagday kagna xaq lankela insugungu iqraarkan oo us naftiis iska markaa tanagdaw farqigaasaan dhehey farqigaas yaan dhehey iqraar markankaasaa leerhe wa kullu maa jaaza may baa la reeyay iqraarka markan walmuqiru bihi darbaani xaqullaahi tacaala wa xaqulaadamiyi faxaqullaahi tacaala yasixu rujuucu fiihi can iliqraari bihi wa xaqulaadamiyi laa yasixu rujuucu fiihi can iliqraari bihi iqraar wala la garaaw muqarru bihigama inshal bahe lama nooc inshal bahe wal ilaahay lay xaqullaahi tacaala oo la garo xaqullaahi tacaala oo la gar xaqullaahi tacaala maylika jeeda waa ilaahay gaaran lee lankel xaqniin lahayn xaqullaahi kaasa laka jeeda ka sarigati tuugnimo oo kale qofka wal us hadiya ani hadiya eri xaq ilaahay leeyu zino oo kale zinaay sidiya eri xaq ilaahay ka leeyu waxyaaba ilaahay ka leeya ya daay kaas may waa xaqullaahi tacaala la gara xaqul aadamna may baa la reey xaqul qadafi oo kale waay qofka bini aadamka markaad qadafto iradlishay nasabshay meelinku dhiida gadafka may waaha xaq usagaaran ley waay marka waxyaabahaas oo kale anshal bahayaan in la garo xaq ilaahay ley iyo in la garo xaq banu aadam ley lamadaas waay marka xaqi ilaahay ley madii oo qofka qira zenaysidii yaa iri walciyaadu billaah ama samee mayba kala erayhe wala hadi yaa iri xaq ilaahay ley waay male wal guud waay langaara uskaleymale xatooyada macnaa lanka walaalaku hadaa hoola lan bini aadangale laakiin xatooyada nafta tiitiye oo hodhow lanka hoob laka hela xad laku ogaa galanti laku gooya cuqubada la saaraa ilaahay asku le bini aadanka male lanka bini aadanka tacwi hoola isulahaya lanka lanku guday bes intaas waay xaquu sigee markun oo ilaahay leey hoob usagara haddana madii usagari kudub inuus hakunagada ansahaas walaa anshamegerad ana garaay zenays an laay beentay ahayti bil waaba sharci waaba jeeli sharci ilaahay eeda anfaday sharci ilaahay mewa dadka inay nadiif aadan jeeli beentay ahayti inuuse er hakunagada ansahaas laakiin xaqul aadam markiuse qira oo edaayo kudub mal hakunagada kor igraar oo xaqul aadam la gari mal hakunagada kor wal muqarru bihi kan la garaaw darbaani lama nooc waay lama noocu mayna asalan ahaa fii mashruuciyatihi iqraarka sharci ilaahay ni ay oo aan la fiiriya daliil oo oo xuquuqdilla ka sugaw kumid ee wasaa'il ithbaatka kumid ee may daliilin ah ilaahay goolshay oo ilaahay ari kunuu qawaamina suuratu nisaa boqol soddon iyo shan kunuu ahaada usoo la hadlaw dadka mu'miniinta eh qawaamina haani gumowsho badanyi bilqisti cadaalad an gumow badan shuhadaa ahaani markaa tafuraw lilaahi ilaahay dartiis markaa tafuraw walow calaa anfusikum naftiin korsheeba ay ka markaa tafurteen xaqa naftiin kor- korsheeba saarnaado markun taas may laka jeedaha washahaadatu calaa nafsihi aliqraar nafta madiku markaa tar- taas may laka jeeda iqraar may kale jaree gool nabiga sala allah alay wasalam hadiiftiyay oo eh, uqdu yaa unaysun lan unays la ehra jar unays yarow hooy kallaa jirmaada calaa imra'ati haadaa lankun kanga naagdiska kallawa eri fain ictarafat haddii qirata farjumhaa rajimi haddii qirata rajimi faqadaa calayha korsheeka ka lahi maanaa naagdali ku shakiyay madun wala sheegtay walwarsoy hoobye qirato haa anizenay sidii ka erta maaha markaasay rajimiya lari ee warsadii ee dadka ilaahay ku obsadaa in xilligaas may waa cadaabka walwilban ku dornaaye qiratay runrungu erti factarafaad qirati fa amara biyaa rasuulullaahi sala allahu alai wasalam ilaahay rasuulshee amri in la rajimiyo farujimaad wal rajimi rawaahu lbukhaari wa muslimu markuu intaas dhan mayna tusaayana igraarka ani eh, de- wasiile sharci oo xuquuqdila ka sugaw atiya daliilingay waana wasaa'ilka inka xoog badan waay xuquuqda sugawsha madil rooga haddii ilaahay xagshay ay lamadaasaan qiibsameey lanka madii garakudub ani hakunagada banaanta waan walku ogolaade laakiin hagul aada madii garakudub hakunagado mal ogolaadaaw laakiin use gadafii beentee haytay ma gadafna shalayle ani gadafi lahay hatan ma gadafna hadduu saar gadafka maylaka jeedahan qofka baniaadanka ee muxs oo- oo cafiifka inaad ertu waay qofkan zenaysidi ma gabartin zenaysiti walaadan hubna may waa markaata afar ee hoobaadan sheegna markaad kudub lankaas anba hagaa ku galli markun adi hadii lakoo oofiye amaanina jalda gadafti gadafku siga maha kunagada kort mabel xaqul aadam lan bani aadanga nasabshay walan dhanti walmuqaru bihi kan la garaaw darbaani lama noocu xaqullaahi tacaala ilaahay xagshay wa xaqul aadamiina aad binu aadamkii xagshay waay fa xaqullaahi tacaala ilaahay xagshay yasixu rujuucu nagda waa ansaxe fiihi xaqullaahi laha ku nagda can iligraari garow oo bihi bilxaqi xaqi xaqaaskaase la geri in laha ku nagdiya bannaan waay tan usigeena may daliilinga dalla calaa daalika maa jaa fi qisati rajmi maacis radi allaahu canhu maacis rajmigii la rajmiyey yo daliilin eh rasuulka sala allah alay wasalam lamaa wajada masa alxijaarati ee rasuulka yacni lang maacis le raaw yaa may garadayhe ini oo usmay waha ee dembi galay oo zenaysid yaa garadi markii garadi kuduba hal rajmiyo lari markii la rajmiyaay markii shiidoogi leenlanka haddii muxsam ay ee, muxsan ay lan guur halaal e guursadii kudub xugun sheemaba sharciga ilaahay guur oo halaal e oo ilaahay raalli ka yacni may waaha ka ay oo sharci e markii guursadii kudub oo ya may waaha yazanaysidi kaas dembisha eedaan weyin kala rajmiyaw kaasu laakiin lanka bakriga ee boqoljeelada la dhowe waaye fajliduu mi'ata jaldatin kan liley kan oo ibid shay yacni may waa guur hangmarna waaye lanka haddii guur xaqiiqe dhapena kaa saxiixa ee ka guursada waayo waa markan lanki markii markan masal xijaarata markii shiidooyi taabadeen kulaadii farra roori waaye roori faadrikuuhu walla booday walha goobdii warajamuuhu rajmiye wa ukhbira bidaalika rasuulu llaahi sala allah alay wasalam ilaahay rasuulshee arrintiyeedahayti lan sheegi lanki markii eh, la rajmiyaay ini rooray fokadaw isoo fokadaw lalabooday hoog lahka goobdii allan sheegi nabiga sala allah alay wasalam faqaala meeray rasuulka hallaa taraktumuuhu mayna isku dhaafo ay tangayr marba hor roori maanisha maylika jeeday xaqa xaqullaahi maaha hoo marba fokadow bilaawo lanka roorow galo ku laada mayna isku dhaafo ay tangayr albukhaariyu imaam bukhaari ayaa weriyey ee, xadiidka raqamshay ay afar kun sagaal boqol ee, iyo toddobaatan imaam muslimin mayka weriyey eh, kun l- lix boqol sagaalun iyo kow tirmidiina mayka weriyey kun afar boqol labaat iyo siyeed markuu maylika wede ha lanka shi- wal xaq ilaahay xagshay hooba gara hatan hoob markaas kubaad hakunagada hakunagdooshay ogolaade waan wal musaamahe sababta saasin leey ma ata ilaahay xagshay may ka dhisanya likii musaamahay ka dhisanya qaacido fiqi e waay lianna xaq allaahi tacaala mabniyun cala almusaamahati alarhe ismusaamaxow ya ka dhisanya ilaahay xuquuqdiis ya ka dhisanta wahaqul aadamiyina may ka dhisanya calal mush- mushaaxati bakhilnima ya ka dhisanya biniaadamka hagshay ini ku tanaazuluman badan markuu ilaahay hagshay in laku nagad ansaas fahaqullaahi tacaala yasihu rajuucu nagdowa ansahay fiihi في حق الله عن الإقرار إقرأوا به بالحق حقاس كاسل لقري وحق الآدمي لا يصح الرجوع نقضوا ما أنسوا فيه حق الآدم آه، في شيء عن الإقرار إقرأوا به أسل لقري إن لحق نقض ما أنسها حق الآدم لقري وتفتقر صحة الإقرار إقرارك أنسحو شيء ما إن- ما إن- ما ينبع تضاي إلى ثلاثة شرائط دا شرط يالسده iqraarka si uusan ansaxseed sharti in la helo sharti eh albuluukan wala garaaw ni baala kaado sharti eh walcaqlu caqli sharti eh walikhtiyaaru dooradoo sharti eh lanka usoo liin ikraahan lan khasban lan garacan lan handadna ini sheyka ikhtiyaar sheyka garoo la fade amaa qofku baalog leeri siba haddii walgara garoow shay ma ansaxaaw leeri maabagaan gaarin waay majnuun haddii walgara garowshay ma ansaha walaa garadii mala ere koro sharigi ilaahay lan li ikraahay li khasbay imba la garaacay hoog lan sheegdi haddii walgaroona garowshay ma ansaha mayele mukalafnimadii yaa ku bahi Ee, shadiidin sharti yalan yalan shartiye igraarka ansahowshay ini qof walaa garaw baalig haada lan sebe igraarshay ma ansahaw ini agla lahaada lang majnuunga igraar shay ma ansahaw haddi lanka lang oo ikhtiyaar oo khiyaar shay walka garini haada lan la khasabi igraar shay ma ansahaw وتفتقر صحة الإقرار إقرار كأنسه شيء دبا يب يا يا أندبا تذا إلى ثلاثة شرائط شرط يال سدة البلوغ بالغ نمي إمباه ذا والعقل عقل أندبا تذا والاختيار خيار يا إمباه ذا فلا يعتد بإقرار المكره لن لإكراه إقرار شيء بما أكره عليه وللك إكراه مال ترياو إقرار مالك ترياو روا ابن ماجه ابن ماجه يا ميوري حديثك لما ذك- لما كن أفرتن أفر حديث رقم شيء ابن ماجه سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلهي رسول شيء ميري إن الله تجاوز لأمتي إلهي أمتي ما يبقى قد بي أو أندافي عما توسوس به صدورها walilaababshe ay qalbiyaalsha ka waswaaseen qalbiga madii aad fiirid walkasti ha ka dhiya qalbiga qofku wali qalbishay ha ka dhiyaaw ilaahay indhaafi umutay indhaafi yar wali qalbisho ileen qalbiga wali ha ka dhiyi haddii qof kas wali qalbishay ha ka dhiyi lan qoro lahay dembi lan ka dhaka lahay wal hilaagsamin lahay ilaahay nahariisiis markan rasuulka meerhay umutay may lan dhaafay wal alla wali qalbisho ha ka dhiyi waswaas qalbisho ayaa lan dhaafi dad ma- malan haaysada ilaa shaykaas ficil in isku rogaaw maa lam tacmal bihi haddii bishaykaas iyo aan camal falna waswaaslay war ka roog ow tatakalam bihi oo ma qofkan ka waran hadalaha kiidheekoy sidhaya ka galli had waswaas ahaan maka hadalna malkiin haysada falaha kiidheekoy sawalweela ka dhalay koy lam biniaadam musunga dil haglaanga ka galli amboon hayn koy hoolo daddhac ka galli ko- waxyaabo dembe ma soobin waswaas qalbaga ha gali waayo walaas dhan waswaaskaas malan haysado ee umutay rasuulka sala allah alay salam kaas qodobka waay qodobka lamaad ma erey nabaga wamastukrihuu calayhi wali iska ikraahana iska khasabaanna malan hayso ee rasuulka sala allah alay wasalam innahu subxaanahu wa tacaala asqada takliifa can ilmukrahi ilaahay qofka la ikraahi maybaa ku riday takliifka ku ridi walalika ikraahi mukalaf ma eh leen may waa mukalafnimada ku bahe lankoob la ikraah lanka marki wal garaaw markuu khiyaar shayka garoo la fadee markan qof li ikraahi igraarshey ma ansa wali isgaroona ma ansa xogogna ma ku rataba maaw bal in allaha tacaala ilaahay alqaa mayba bay waha walanjarne laaga ee ka dhakay ictibaaraliqraari bilkufri gaalnimo walkuwiin wal argay gaalnimo qofka haddii gara usoolaka ikraahaw xaalal ikraahi ilaahay laagi ka dhaki subxaana wa tacaala binasi lqur'aani ma dumaniinati lqalbi adoo qalbigaana yacni deganyi iimaanka deganyi haddii lika khatar galo markaas aad erta ilaahay ka kufri lika er adiina erta ilaahay ka kufriyi aad erta adoo qalbigaana deganya iimaanka ka deganyi hadalka yani ee, warka usige ama falka usige igraarka usige laaqa waay ilaahay laaqa weeli Ee, ilaahay walkuwiin faqaala allahu tacaala ilaahay meerey ilaa man ukriha wa qalbuhu mutma'inun biliimaani ilaa man qof maahin ukriha liikraahe waqalbuhu qalbishee haal mutma'innun hasalinyaa biliimaani ka hasalinyi kan usigee walmalan haysto eri ilaahay subxaana wa tacaala marka eh, lan khiyaar an lahayn khiyaar laku qaadi mukalafnimadu ku bahi igraashey ma ansahaw igraashey ma ansahaw markan gaalnimo oo saas an kakan an adag yaa ya saas ilaahay in laaga weelay haddii liski igraha falaa ictibaara lilikraari bigayri min baabi owlaa waay Eh, may waaha waliyaha ku herini baaba owla ata daliilin ata wain kaana bimaalin uctibira fihi shartun raabicun wahwa rushdu wain kaana haddii ahaaday iqraarka bimaalin maal haddii ka tacallugo hoole haddii ay wala la garaaw uctibira fiihi iqraarki alla fii may ballan ictibaariyey shartun raabicun sharda afaraad sadiidii shardun ha sheegnay hoob sheyga maal ay sharda afaraada laka dare wahwa rushdu rashiidnimo waayo rashiidnimo lanka wala garaaw ini rashiid ay waay rashiidnimada hore ahaan sheegnayhin hoob lanka wala garaaw rashiid yani may balan shardiyay rashiidnimo lan shardiya sheyga shardigaas afar walmuraadu bihi kownulmuqari yani kan wala garaaw wala la garoo hadii maal ay lanka wala garaaw ini mutadal- mu- mutlaqu tasarruf haadoo la shardiyay mutlaqu tasarruf ha maal leeri mal may bahi bimaalin an aligraari bigayrihi haddii maal ma walaa walaa la gariyo maal aan hayn walkale dalaaga iyo dihaarka iyo walilimada haddii ay muqarabihiga rashiidnimo malan mal mal malkaasay malan shardiya balaya sihu min ashaksi safiih dalaag naagis haddii furu kufuru maas saas way hoob laakiin maal ay sharda afaraada ka jar shardiga afara rashiidnimo waay wain kaana haddii ahaaday walaa la garaaw bimaalin maal haddii ahaaday uctubira mayba laga ictibaaray fiihi may la fiiriyey fiihi iqraarka shardun raabicun sharda afaraada lan fiiriye wahuwa kaasna arrushdu rashiidnimo waay waay silaah yani lan oo tasaruf iyo mutlaqu tasaruf eh oo rashiid eh salaahudiin wal maal laku helay inuu isxaad waay haddii maal garaaw haddii kale gra- iqraarshay maansaw waidaa aqara bimajhuulin rujica ilayhi fii bayaanihi waidaa aqara haddii usaqir muqirke bimajhuulin shay laku jaahil ee waablan kasaan majhuule rujica wal nagdeey ilayhi ilal muqirya linka laabame fii bayaanihi iqraarka iyo bayaanihi majhuulkaas idaayawshay walaa usaqiri haddii wal majhuul ilay mathala meerhay fulaanun calaya shayun hebel hebel walaa ii leeyaari walaa ii leey malkaasa wal majhuul aw lankii madun walaa langari hoodhaho walaayashay wali een walaang maylika jeed hoob liis qobsado qiraarkaas liis rah haddan usileyle ree fasir walaagi aada hebel walaa ii leyley lahaytay ma in la jeedi wal alla wal isika fasiran wal ogolaada wal yar i wal wiin dhatiyo mayweelay isu e lanka oo eh, sheyg waaye majhuulka fayuqbalu tafsiiruhun wal aqbale wal la maalaysidaw wal oo wal wa inqan lahaa biyaraado wal qal wal isika fasir wal ogolaade waaye wal ogolaade waidaa aqara bimajhuulin shay majhuule haddii qiri muqirki rujica wal nagdeey ilayhi ilal ilal ilayhi shaygii fihmoosha yalling nagdeey ilayhi ilal muqir yallinka laabame fii bayaanihi shaygii majhuulkahi tafsiiriyowshay wayasihu listihnaawu istihniya ansaxe fil igraari igraarkii dhattiisa ka ansaxe idaa wasala muqirka haddii la hariiriyo hu istihniga bihi bilmustathnaa minhu haddii la hariiriyo wahuwa fii xaali sixati walmardi wahuwa igraarka fii xaali sixati caafimaadka xaaladii eh walmardi fii xaali lmardi sawaaun jin waay istihnaga may ansaxay igraarka haddii waa lagu istihnoodo maalan ma ertay hebel hebelaa kun doolar ii leh ilaa lama boqol usiinka lahayna maah yaa erilanki kunga angari haddana ma eray ilaa lama boqol kunga iilay ilaa lama boqol maahin lamiha ku reebi ansaxe waay ansaxe igraarkaas ansaxe iniis walaasa ku reeba ansaxaasa lanka hebelhebel wayasihul istithnaaw istithnagii ansaxe fil igraari igraarkii fii sheeka ansaxe idaa wasala muqirka haddii la hariiriyo uu istithnaga bihi bilmustathnaa minhu mustathnaa minhu haddiisu la hariiri waaye oob an shal gohnaynee ee ha- ee may wala usqari haddii hore kula hariiri sheegi waayo saad leeri may bahi haddii hore kula hariirinee shal gooyo muddo dheer dhati oo galla ee may waaha allah yastaqriq almustanamidin fa may la shardiyeey isatnaga markii ansaxaw ini usan maashoyna musa musatra may waa musa musathnaa minhuga ini isatnaga aan maashona shardee hebela kon ile illa kon inka lahaynama saasehri konga ile illa kon inka lahaynama ma asaawkaas may welay wala laha reebi mayba dhammayeena oo tirtireenna wali la geri ma ansahaas wala la- laha reeba una yaraadan wala la geri badnaadan a sharteed ha tumanga ile illa tunga inka lahaynama kaasee ma ansahaas mar kunlankii wala qiraay wali usa geri haddii wal ku isatnoodo hadalkan hariir ay ansaxee waay arrinteeda ansaxaas ansax wayaasihul isatnaaw isdniga ansaxe fil igraar igraarki fiishii yaka ansaxe idaa wasala haddii haddii hariiriyo mu- ee, muqirkii hu isatanaga bihi bilmusathnaa minu la hariiri wa huwa igraarka fii xaali sixati caafimaadka xaaladiis macna lanka markii wala garaaw usoo caafimaad taame qaba Ee, haddii iswalgara iwalmaradi fi haali marad maradka xaaladiis haddii iswalgarooba sawaaun jinleeyu xataa loo aqara shaqsun shaqso haddii gara fii sixati maalan qofaa may garay usoo caafimaad qaba ya deengari zeeda deen iile lama boqola iile hebel hebel haddana usoo fa- fiyaawya gari haddana usoo jirhinyi ya may garay hee haddana he- lankoo kale umar leeraaw ya haddana may iileyaha ko- ko- bogol kale iileyahre hoob hoodhow deentitis gudooshe lideere walan qiib yeelay kii u- oo may wahan us o faay walanqiri i kii us o maradmood iyo sakaraad ee walanqiri oo may waha uskumad lee waay jinjinleylanka weele mal eraw markii caafimaadka qabi kii inqiri hal hormaraysoy mal eraw ha igraarka macnishiya saase waay wahuwa igraarka waa kaas marka fii xaali sixati ah, muqirka markii xaaladiis caafimaad usoo caafimaad qaba madiusa gara iwal mardi fii xaali lmardi jirooda xaaladii sawaawan xukun ahaan iskumad leh waay wal iskumadu faslun haadaa kan faasilunkii wal shal saara waay fii ahkaami lcaariyati caaridii ahkaamtiye yaf infasal ay caariya infasal fasalkan caari may la reey bitashdiid may waha yaa yaada la shid caariyati lere fil afsaxi lugada afsaxgeena saasu an caariyati lero yaada la shid waahan maylah ku qaaday ma'khuudatun min caara yalah ku qaaday bahi waay idaa dahaba haddiisu bah haddiisu baho qofka baha ya caara fulaanu ya la ree meela lahu qaadi luuqada luuqada caybun waay yani may waha maanisha maylka jeedahe kaanaa mansuubatun il caar maylamata ayaa oo ceeblang nasbeey liana talabaha caarida caariyada raadiyooshay caaran waay ay ceebungu Eh, marka min masdari aara la kusheeni aara yuciiru eh, mana aara alfarasu yaa lare faraska madius fakadoo yaa aara alfarasu yaa lare idaa dahaba infalata saasaa lare may kale la sheegay xaqiiqadiyeen may ahaan aariyada xaqiiqadiya wa xaqiiqatuhaa aariyada xaqiiqadiya asharciyati may waa ibaahatu lintifaaci min ahli tabaruci bima yaxilu lintifaau bihi maa baqaayi caynihi liyaruddahu ala tabaruci wa shardu lmuciiri sixatu tabarucihi aariyadu waa tarna sharcishay xaqiiqadee in intifaa la keenbanaayo waa shay inay adka intifaa la keenbanaayo qofka wala keenbanaayawna qof ahlu tabaruc milkishay ina keenfaasa hoka era milkigay hoolagay haangi haangi adika si ay inti intin usku dhagoy yaka eri gurigay kanga isticmaal gal dukaankay kanga isticmaal adika si shayga markun intifaa shay sharda markumay waaha qofka kimbanaayo sheeka ka aariyoyaw ini qofku se ka edeejaw edeega le reef soomaliga lanka walaa ka edeejiyaw foolma kiin milka siina makoogadna ka edeeji hodhehan nagaas walaa usa ka iska sii horta us ini ahlu tabaru ahaadu qof oo waywaaha mudlagu tasaruf ini haada haddana walaa usa kiin ka edeejiyo hayona ini wal ini laka intifaa xalaal eta ini haad waaye haddana may kale laf- lafadee sheega laka aariyoyaw ini eentis baagahaad oo eentan dhammaan ileen eenta la hanago lafade hodhow si aad han- hanagdo lanki oo kasii hanka nagd marka macnisha maylika jeede saasleeri may bahay sheyga la kasii hooba usub dhammaadaw raashin oo bariida kasii ay may ka erayhin ba-aanga ka eri ha- ka aari hooy aari ma galaw kaas ya- foolba hoobaad aant eentiba dhammaadaas wal eenti oo dhammaadaas aarima galaayan sheygan adka intifaada eention hodhow lahanaga kaasa aari lere markun fiirino yeen آه، مصنف كمري أبو أبو شجاع وكل ما يمكن الانتفاع به ما بقايا أين إجازة إعارة وير وكل ما كل شيء يمكن الانتفاع به أن لك انتفاع أن سورة قلاس ما بقاي عينه ما عين تسباق هذا وشر لقب جاز دعارته ما غس عريوشي عريوشي إذا جيوشي يبنان وإذا كانت هدي إذا كانت هدي أتا منافعه ما منافعيس آثارا شات هدي أتوي شات والأثر أقول لك رقم ما عينتنا باق هذا ولا شات لك شات لك انتفاع هدي أتوي kaasna markaas wa kullu maa kullu shay yumkinu alintifaau bihi shay kasta oo in laka intifaaco suurtagal ed ma abagaaya ayni usoo eentis baageeta eentis mbaabaan jaaza dicaaratuhu icaaradiisa bannaan walaslu fiiha qowluhu tacaala ilaahay goolshayaana daliilingaya wayamnacuuna almaacuuna ilaahay usoo dadka oo edeega yarar dadku ku reebo anaanadaw dadka ahlu yani ahlu fisaadka aho qiimadan lahayn dadka maacuunta ku reebaan arihe wayamnacuuna may reebaan almaacuuna araita aladii yukadibu bidiini fadalika aladi yadcu culyata walaa yaxud alaa daan miskiini fawaylu lilmusaliin aladiina hum can salaaf saahuuna aladiina hum yuraa'uuna wayamnacuuna almaacuuna weer maacuunta reebayaan maacuunta may wah edeeg yareer irbadi iyo baafka iyo waxyaabahan yar isi hoobleer maya ayaa leeyin سهم امركم ان ليس عاريوي واي والمراد به ما يستعير به جيران بعض من بعض كما فسره الجمهور ولا جيران كسكو عاريوي سدايان لك جيد يعني لك ريب الهي قرانك وعيدها اوروري وروى البخاري ومسلم انه صلى الله عليه وسلم استعار فرسا الى رسول شي فرس عاريوي سدي من ابي طلحه رضي الله عنه فركبه وان فرس كنفو كوري النبي صلى الله عليه وسلم مركان عاريد ولا سالك جيد شيء لكن حلال توي ملك ملك لانك لكن حلال توي او منفعه dhagmaa soo dhow laa sheekh nagaas waay baaburka yalla may baaburka afgoyge ka seeday isi walka si afgoya ka seedaas ha nagaas eentina nagaas intifaaqin adille kaasa lare ma baqay eeni laakiin haddii eentis baa gahadas idaa kaanad manaaficuhu shayka manaafidiis aataaran haddii haddii manaafidiis aataareed manaafidiis aataareed ma ilaa rimay bahi shay manaafidiis raad anhayna usla dhammaadaw may kala jirtee oo shay manaafidiis aathaar anhayna een ewaana waana aari ka ansahaw kala jirta hadda aathaar madius ari may kuma dee geed miri biya oo kale haddii laka aariyo tamartun alakasii tamartii eentiu thimaartiyeena eengu markun intifaaq thimaartoo eente awa gale geedagin war hanaga hodhow walaakinahu laa yasiu isticaaratu maa tastahliku caynu shay eentis la helak shumac oo kale shumac la shidadaao ma ertay shumac un aari owkaa shidaday hoob la shida dhammaadayba eente dhammaas aari ma galawkaa sadaqlay galeen walkoo gadeelay wanaw yaa nihaaya markuu aari may galaase shay een eh eentiyeena baag ahaadaas manfacadii aad ha ku dhammaysaa soo dhowna eenti lanshaha ka samaas waay idaa kaanad manaaficuhu maaga manaafiis aataaran haddii raadad etwaay oo raad etaa haddee mararka qaarna eegna nagada korta ayaa oo eenti baagata neef irmaan ala kasii oo kale may la karhayin ba neefkun kan eh aanadaha yakii kasii aanadiis ogaaw ka edeeji aanadaha ku maalo aanadaha ka intifaacaas neefkina hanaga walaa laka aariyooy neefkow aanadanu ka intifaacaas geed miri biyaa laka aariyooy miraha ku faa'iidaysaas may hanagaasehe een walaal ku isticmaalo markuu aanada eengu timaarte eengu nagadaas aathara madus lay ba'd akthar ghalib qasad ghalib ka leewa وتجوز العارية عارية بنان مطلقا مطلق دود يعني دود دوبه مطلق ما يلكويد عارية السدية بمطلق هام بنانت عارية مطلق يان بنات معناه يا أفرنت كأريوي وإلا وقت فلان لن أرن زمن لن كيرن ومقيدة يا هيرنت هيرنت بمدة لكير هل شهر كأريوي لم شهر كأريوي سنة كأريوي ساسنا كبنات وهي مضمونة على المستعير ما يبوا لنك أو لا أريوي لما نبقيمة يوم تلفيا مالنتي دمتواي أريده haddii la alla helaagsanto kii aariyooysada galantiiska helaagsanta maalintii dhamatay qiimadii ayaa ka damaanee maalintii la aariyooysadi mee maalintii mee maalintii yaa dhamatay yaa la fiiriya qiimadii may roogdi maalin al maalintii yaa dhamatay qiimadii roogdi yahoo dhowlankii aariyada sheygu adaa ka aariyooy baaburkii haddii koo burbur ada la ka aariyooy hooblikin ka afiin baaburkii maalintuusa helaagsami qiimaduusa madaas roogi madii ad ha aariyooy saas may fiiriyaa dhatun mal fiiriyaa maalintuusa dhamadi yaa la fiiri sheyga haddii aariy ay maalintuusa dhamadi qiimadiis yaa laka lamaanee yowma qabd maalintii la qoblooday qiimadii roogi malka malka lamaanaw qiimayaashay madi la qiimay intan ka sarayti malka lamaanaw maylaka lamaanay maalintiisa dhamadi maalintiisa dhamadi qiimad madaas roog yalaka lamaane markasta aari saas waay aari saasa laka lamaane wahiya aarida madmuunatun cala almustaciiri kii caari hoysadi korsheeya lakadlamaane waya la damaane biqiimatihaa caaridi qiimidee kadlamaane yowma talifihaa caaride maalantiya dhamati inanka qiime eh maalantaasnanka qiime saasa yeelakam taasna may daliilan aha rawaahu abu daawuud abu daawuud may weriyey annahu sala allahu alai wasalam istacaara yowma xunaynin maalantii xunaan nabaga may caari hoysaday min safaan bini umayata adraacan aanburbareedyaalo badan ha ku caari hoysaday oo dagaalka langatala galay faqaala lahu ma erhay nabaga mayan erhay ibnu umaya agasbun yaa muxamadun asab gasba miya xoog miya dhac miya yaa muxamad faqaala ma erhay laa bal caariyatun waay caari waay madmuunatun caari oo la damaana waay hoob hilaagsimoona hodho walka siyawaler marka caariyad al caariyatu marduudatu madmuunatun alere saas waay marka wal damaane laakiin yooma talafiya qiimada maalintii dhamata laka damaane taas al faslun hada kan faslun kii fasale waay غصبك أنفسلي درسي أنت أنت روجان والله سبحانه وتعالى علم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته